markaasi oo dhimrina ayuu ut ayuu ayuu ugu feeraya wayaruddu lmuntatafa ilayhi waxaa tifmay ee ka soo googo-ayee timaana waa inuu u celiyaa yuu kafanta ugu ridaa si loola aaso dee qofkii ay u raacaan ilaa qaar waxaad halkaa timaa ayuu ugu celinaya dabeed wuxuu maydhayaa buu idhi wayaksilu shiqahu layman dhinaca midig ayuu maydhayaa dhinaca midig oo xagga hore ah dhinaca midig oo xagga hore ah ayuu maydhayaa halkaa kala barhka ayaa intaas ayuu soo maydhayaa ilaa lugta uma alaysar haddana ka bidix ayuu haddana oo xagga horaabu ilaa luqunta ka bilaabayo ayana saa u maydhayaa intaa markuu dhammeeyo uma yuxarifu ilaa shaqihi laysar shaqihi alaysar wuxuu dabeedna u jiifinayaa ila markii hore qadaadku u jiifay wuxuu u jiifinayaa dhinaca bidix dhinaca bidix ma u jiifiye wuxuuna yidhi markaa fayagsilu shiqahu layman dhinaca midig ayuu maydhayaa mimaa yelilqataa wadahr wixii la xidhiidhsanaa qadaadka iyo dhabarka ila alqadam ilaa gomodda dhinacaasuu maydhayaa uma yuxarifu ilaa shaqi layman haddana dhinaca midig buu usoo leexinaya haddana fayaqsilu aysara dhinaca bidixoo ayana xaggii dambe ahayda ayuu maydhaya kadalik saas oo kale labadan horena dee markii horuu sii maydha fa haadihi qasla buu idhi tani waa maydhid hal maydhid weeyaan taasi waxaana la sunneeyaa mid labaad iyo mid saddexaad inuu ku daraana waa fiican waa an yustacaana in loogu kaalmaysto ayaa wanaagsan fi luulaata hore bisidrin caleynta agowka aw khatmiyin ama geedka khatmiga la yidhaha uma yasubu wuxuu ku sheegaa maan qaraxin biyo khaalis ah ayuu min farqi min faraqihi halkaa kugta ilaa qadamihi ilaa gomodda ayuu kusoo shubaya bacda zawaali sidri intii usuulay sidrigaasi wa an yajcala fii kulli kaslatin maydhidii kasta inuu yeela ayaa wanaagsan qaliila kaafuurin kaafuur yar inuu yeelo ayaa wanaagsan waxa uli sheekhu waxaa la sunneeya oo wanaagsan in maydhidda hore loogu kaalmayso lagu daro sidri yacni waxaa qasil bay imka dadkeenu yidhaha ama khitmi geedkaa galaysada khitmiga la yidhaahdo waxaynaan garanayno markaas wax lagu nadiifin jiray inoo lagu daro ayaa wanaagsan dee way nadiifinayaan kadib ayaa waxaa lagu shubayaa oo qofkii ku shubaya uma yasubu maan qaraaxin biyo qaraax bimacnaa khaalis oon wax kale ku jirin ayuu ku shubayaa halkee min farqi ilaa qadamihi halkaa madaxa kugtaa sare laga soo bilaabo ilaa gomodda ayuu ku shubayaa bacda zawaali sidri intii intaa gobka laga tiray ayuu dabeedna biyaha ku soo shubayaa oo waxay leeyihiin taa gobka lagu daray iyo taa lagaga suuliyay midnaba saddexda laga lagu dari maayo maxaa yeelay dee duhuuriyadii ayay ka siibaysaa doorsoonka ay ku doorsoomayaan waxaana la suneeyaa buu idhi in la yeelo maydhid la arkaba in yaroo kaafuura in la geliyo waa iska baal udgoon haddii aanu meydka muxrim ahayn weeye si aan dee aanu isu bedelin jidhkana waa xoogayaa baa la yidhi kaafuurka oo wuu quweeya bahalaani wuu ka celiyaa rasuulka sala allahu alay slam markii inantii saynaba la maydhaya ku maydhaya wuxuu ihi midigyaalkeeda ku bilaabaya meelihii weyseeda saddex ama shanna maydha haddaa arrinta artaan biyo iyo sidri ku maydha buu toddobana kaafuur yeela ama shay-an min kaafuur walow kharaja bacdahu haddaba hadduu soo baxaa dabadii intii sidaa la sameeyey najisun baa soo najisun baa soo baxay wajaba waxa waajiba isaalatu faqad nijaasaasu in la suuliye wa qiila waxaa la yidhi maca algusli maye waxa waajib ah in la suuliyo maca algusli maydhid maceed in kharaja min alfarji hadduu farjiga ka soo baxay wa qiila waxaa la yidhi alwudu alwuduu'i waxa waajiba in la suuliyo maca alwuduu'i maca alweyso wuxuu uhi sheekhu haddii oo qofkii meydka ah intii loo maydhay wax nijaasi haddii ay ka soo baxdo waxaa waajib ah in la suuliyo shaygaa soo baxay oo keli ah maxaa yeelay faralkii dee intaa hore ayuu ku dhacay nadaafadiina waxay ku xasilaysaa waxaa yimi oo la tiro uun ayubaa nadaafadiina ay ku imanaysaa faralkiina intii hore ku dhacay qiil baa wuxuu leeyahay waxa waajib ah maca waxa iyadoo la suulinayo tajibu isaalatu maca alqusli waxaa waajibaya shayga suulintiisa maciisa maydhi oo maydhishadiina waay wixiina la suuliya maydhishadiina maydhidiina soo celiya in kharaja min alfarji hadduu farjiga ka soo baxay dee waxa weeya si uu arrinkiisu ugu khatimo bay leeyihiin arrinka akmalka ah ee dhammayska tiran qiil baa isagu wuxuu leeyay ma waxa waajiba in la suuliyo maca alwuduu ayadoo weysadiina la soo celinayo intaasina waxa weeyaan bay yidhaahdeen inta aan la kanfin haddiise la kanfa bay yidhaahdeen waxa waajibahuun nijaasada oo keliya la suuliyo wayugasilu rajula ninka waxaa maydaya arajulu ninkii walmarata weyne almar'atu gabadhii ayaa maydaysa wayugasilu ammatahu addoontiisii ayuu maydhaya ninkii zawjatu iyo gabadhiisii wahiya iyaduna zawjaha ayay maydhaysaa wayalufaani waxaanay ku duubayaan khirqatan mare ayaanay ku duubayaan gacmahooda walaa massa wax taabashi'ina yacni ma bannaano dhexdooda fain lam yaxdur fain lam yaxdur haddii aanu soo xaadirin ilaa ajnabiyun ninka ajnabiya mooya o ajnabiyatun ama gabadh ajnabi ka ayaa soo xadirtay yomima waa loo gebagabaynayaa fil asaxi asax haddaan qabanno waxa ui sheekhu sidii laysu maydhayay ayuu markaa halkan inoo sheegay wuxuu yihi ninkii waxaa maydhaya nin gabadhiina gabarh baa maydhaysaa ninkii laakiin addoontiisii inuu maydho ayuu leeyahay oo dee raqabadeeda iyo budcigeeduba isagaa milkisan bay leeyihin waa maydhi karaa oo sawjadii isaga ayaaba dee ka sii adag ninkii waxaa kaloo maydhi karaa zawjadiisi iyo gabadhiisii ayana waa maydhi karaa maxaa dee xuquuqdii guurka isku lahaayeen geeridan kuma dhammaanayso oo dee dhaxalbaa ka dambaynayo oo jira gabadhiina ninkeedii way maydhi kartaa waxaanuu yidhi waayalufani waxay ku duubayaan sayidka iyo axadu zawjayn yacni sayidkii addoontiisa maydhaya iyo labada sawj kolbakoodii ka kala maydhayaa gacmahooda waxay ku dubayaa khirqa maro walaa massa taabasho dhexdooda maraysaana ma jirto oo ma habboona bay leeyihiin si aanu qofka dee maydhaya bay leeyihin weysadu aanay uga burin kan maqsuulka isaga waxay la maydhaya weysadu ka buri maysa bay yidhahdeen laakiin si aanu kan weysadu uga jabin un bay yidhahdeen inaanay istaabanin maro loo geliyo ayaa wanaagsan haddii aanu haddaba meeshaa maydku ku dhintay aanu iman ajnebi gabarh baa dhimatay wax ajnebiya mooye wax kaleba ma joogaan dumarna lama hayo rag ajnebi unbaa jooga aw ajnabiyatun ama meeshaa ninka ku dhintay dee dada naaga ajnebiya ayuunbaa jooga yomima maydka waa loo gebagabaynayaa fil asaxi asax haddaan qabano maxaa yeelay waxaa la haleeshinaya qofkii dee maydhanayey oo biyo waayo oo kale markuu biyowaayso ma gebagabaysanaya taasumay ka dhigantahy markaa fil asaxi buu ina yidhi taaniga asaxa kasoo horteeda isagu wuxuu leeyahay may maydka marigiisaa loogu maydhayaa qofkuna dee maraayunbuu gacmaha gashanayaayo intii uu indhaha ka leexin karana waa ka leexinaya wixii markaa dee inuu eega ee u baahdana waa iska eegayaabaya ayuu isagu leeyahay wa awla rijaali ragga ka ugu mudani bihi maydhidda awlaahum bisalaati kii salaadda ugu mudnaa weeye wa bihaa gabadhiina qaraabaatuha qaraabaadkeeda ayaa ugu mudan wa yuqadamna waa laga horumarinayaa qaraabaadka calaa zawjin baa laga horumarin fila saxi haddaan qabno wa awlaahunna ta ugu mudan ee ugu horaysaana daatu maxramiyatin waa taa maxramiyadda u saaxiibka uma alajnabiyatu kadibna ta ajnabiga uma intaadee rijaalu lqaraabati qaraabada dana raggeedii raggii qaraabada ahaa ka tartiibi salaatihim sidii salaada loogu kala tartiibinayey qultu waxaani ilaa ibna ibnaalcammi in adeerka iyo wanaxwii wixii la mida mooyaane oo fakal ajnabiyi isagoo ajnabi ayuunbuu la mid yahy wallahu aclam wa yuqadamu calayhim zawju ayaana laga hormaraya fil asaxi as haddaan qabanno waxau ihi sheekhu waxa ugu mudan ragga maydhidda ninka marka ay dee qaraabooyinkii raggii ay isxigeen oo dhammi yimaadaan awlaahum bisalaati kii ugu mudnaa ku tukashada waa raggii markaa casabadee xagga nasabka ahaan weeye kuwa ugu mudanna dumarkana waxa ugu mudan ruuxii dumar ahaa mayitaankeeda markay dumarkii qaraabaadkeedaha ay yimaadaan dumarkii markay soo xaadiraan qaraabaadkeedii maxaarimta ahaa sida inanteediiyo ayaa ugu mudan waxaana laga horumarinaya mar haddii ay qaraa dumar qaraabaadi meesha ay joogaan zawjkiiyo ninkii waa laga horumarinaya as haddaan qabanno maxaa yeele dee dumarka ayaa dumarka ku habboon bay leeyihiin saanigu wuxuu leeyahay may may ninka ayaa la horraysiinayaa leannu isagu dee meel ayuu eegayna ayaa isagu weeey karaya waxaana dumarkaa ugu mudan daatu maxramiya tii maxramka ahayd ee bimacnaa waxay leeyihiin haddii ay nin ahaan lahayd inay guursato aan loo ogolaadeen taas ayuunbaa ugu soo horraynaysa yacni maray kutubtu sidan uga hadlaysa le maydhiga yaa ugu mudan salaada yaa ugu mudan dee wixii waa xaq laysku leeyahay inagu waxaa maba eegna walaa salaad walaa mid kale waxaa la yidhaha bal qof un inooga doono baa la yidhaha dad gaarun baa maydhe oo loo doonaa weliba uma alajnabiyatu dabeedna waxaa ku soo xigay markaa qaraabaadka ajnabiyadii gabadhii ajnabiga ahayd ayada u habboon uma rijaalu lqaraaba haddana raggii qaraabada ahaa ee aabbayaashii iyo ee maxarimta ahaa ka tartiibi salaatihim sidii dee salaada loogu kala tartiibinayey ee salaadda ay u kala horraynayeen isagaan inoo keeni doon salaad say ugu horreey kala horreeyaane inoo soo kala horraynayaan nawaawi baa wuxuu ihi waxaan ilaa ibnalcami wa naxwihi ibnulcamka iyo wixii la mida inadeerka iyo wixii la mida oo qariib kasta oon maxram ahayn waa qariibka soo geeya oon isagu maxram ahayn isagu fakal ajnabiyu buu la midiy wallahu aclam wax xaqaho uu ku leeyahay ma jira xagga maydhidda maxayla eegmadeeda iyo dee khalwadeeda midna umay bannaanayn inkastuu salaada xaq ku yeelanayo haddana xaggan xaq kuma leh waxaana laga hormarinayaa buu yidhi raggaa qaraabada ee maxaarimta zawjka ayaa la horraysiinaya fil asaxi haddaan qabanno leannu isagu wuxuu eegayey dee waxaanay eegaynin buu isagu eegayo meel kasta jirkeeda inuu eego ayuu isagu lahaa ayaga dadka qaraabadiina dee intaa gabadhu mihnada markay shaqaynaysa waxaa ka muuqda mooy meel kale looma ogola qowlka aanigii wuxuu leeyahay ka horjeedaa asaxa maya iyaga ayaa la horumaraya maxaa yeele qaraabadu waa daa'imaysaa nikaaxuna dee halkaasu iskaga dhammaanaya walaa yuqrabu lmuxrimu kii muxrimkaa diiban loo soo dhoweyn maayo walaa yuukhadu lana qaadi maayo shacaruhu timihiisa iyo wa dufruhu ciddidiisa watutayabu waana loo udgin almuctadatu tii ciddateedisa fil asaxi asax haddaan qabano waljadiidu jadiidna waxa weeye annahu laa yukrahu inaan la kala sin fii kayri lmuxrimi muxrimka kayrkii akhdu dufrihi ciddidiisa yacnii in la qaadaa inaanay karaahi ahayn iyo wa shacari ibtihi wa caanatihi wa shaaribihi iyo timaha kilinkilada iyo kuwa xagga hoose iyo kuwa shaarubtooda qultu waxaan hadana waa weye al adharu karaahati wey wallahu aclam waxa uhi sheekhu loo dhoweyn maayo qofkii muxrimka ahaa yacni wax tiiba waa inaan loo dhoweynin qofkii muxrimka isagoo misala xaj xidhan dhintay waa inaan wax tiiba loo dhoweynin oo marka uu dhinto waxa xaaraana markaa in dee la tadiib iyo markaa kaafuurka iyo waxaasoo dhan waa in laga ilaaliyaa si aan looguba ogolayn dee markuu muxrimka timihiisii iyo ciddiyihiisiina waxba laga jari maayo laga suulin maayo si asarta ixraamku ay ugu baaqi ahaato rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi maalinta qiimaha isagoo talbiyeysanaya ayaa la soo saaraya gabadhii muctadada ahayd ayada waa loo diibaynaya buu leeyay fil asaxi asax haddaan qabano oo tadiibkeedu xaaraan maaha maxaa yeelay dee xaa waxa looga xaaraam yeelay markii hore diibka bay leeyihiin yacni ragga ayaa laga ilaalinayay iyo in markaa zawjka ay isu murgiso dee nin laga ilaalinaya ma jiro dhimatayba markaa waa in laysaga mariyaa bay leeyihiin fil asaxi taanigu wuxuu leeyahay maye waxay muxrimka in uga qiyaasaan waa inaan waxba loo marinaa iyadana laga ilaaliya waxa weeyaan buu sheekhu uhi jadiid inaan la karaahiyeysanaynin muxrimka waxaan ahayn yacni ciddi laga jaro iyo timaha kilinkile haddii laga gooyo iyo kuwa hoose iyo shaarubaha iyo haddii laga jiro karaahiye maha qofka muxrimka unbay karaahiye tahay mooyaane dada kale karaahiye maha maxaa yeele waxa nahye ayaan ku soo aroorin ayay leeyihin qadiim wuxuu leeyahay yani waa la karaahaysaa adharna waxa weeya buu nawawi karaahatu inay karaahiye tahay wallahu aclam maxaa yeelay dee ajaada meydkuna waa muxtarama waxaan markaa la sheegayna wax sugani ma jiro marka waa in sidiisa loo daaya fi takfiin almeyti wa xamlihi waxaa fasalkan loo guntay kafnidii meydka iyo qaadidii iyo geyntii la geynayay halkii lagu xabaalayay yukafanu waxaa lagu kanfayaa meydkii bimaa shay lahu u sugnaa lubsuhu xidhashadiisu xayan markuu noolaa wa aqaluhu inta ugu yarina thawbun waa maro walaa tunafadu lana fulin maayo wasiyatuhu dardaarankiisii biisqaadihi riditaankiisa uu ku dardaarmay lama fulinayo waxa uu leeyahay sheekhu waxaa lagu kanfayaa qofkii meydka ahaa ee dhintay intii la maydhay kadib ilan waxyaalihii waajibka u ahaayuu inoo soo sheegay sheekhu way kala horeeyaan oo maydhidda ayaa ugu horreeya oo kafantaa ku xigta qaadidda iyo salaada iyo aaska sidaas ayay u kala horeeyaan marka wuxuu uhi waa la kanfayaa qofkii dhintay intii la maydhay kadib shay baa lagu kanfayaa ay u bannaanayd qofku inuu xidho markuu noolaa shay markuu noolaa qofku ay u bannaanayd inuu xidha ayuunbaa lagu kanfayaa wixii aan markuu noolaa loo ogolayn inuu xidho lagu kanfi maayo masalan dee haweenaydii xariirtii waa lagu kanfi karaa waayo markii ay noolayd ayay u bannaanayd inay xariir xidhataa ninkii laakiin xariir laguma kanfi karo maxaa yeelay markii uu noolaa ayaanay u bannaanayn xariirta xidhashadeedu inta ugu yarina kafanta waxa weeyaan buu idhi mare keli ah oo cawrada wada asturta ama jidhka dhammaantii lana fulin maayo buu yidhi haddii uu qofkii ku dardaarmo marada riditaankeeda yacni haddii uu yidhaahdo waxba yaan laygu kanfin oo maradaa uu ka dardaarmo lama fulinayo maxaa yeelay dee xaq ilaahay ayaa ku tacalluqa kafantan marka hadduu yidhahdo isagii ha layga daayo yacni dardaarankiisa lama fulinayo wal afdalu see ugu fadli badan lirajuli ninkii halaahatun waa saddex maryood wayajuusu raabicun wa khaamisun mid afraad iyo mid shanaadna waa bannaan yihiin walahaa haweenaydiina waxa u fadli badan khamsatun shan waman haddaba qofka kufina la kanfo ee minhumaa labadooda ka haday lab iyo dhadig bihalaahatin saddex qofka lagu kanfo fa hiya iyadu lafaa'ifu waa maryo balballaadhan oo waasica wa in kufina fii khamsatin haweenaydii haddii lagu kanfo shan wain kufina ninkii fii khamsatin shan haddii lagu kanfo ziida waxaa la korinayaa qamiisun iyo wa cimaamatun taxtahunna hoostooda ayaa markaa lagu korinayaa wain kufinad haddii ayadiina lagu kanfo fii khamsatin shan haddii lagu kanfo faysaarun hoosgunti wa khimaarun iyo wax madaxa iyo intaa korka sare la saaro wa qamiisun iyo toob dheer wa lifaafataani iyo laba maro oo waasica oo waaweyn wa fii qowlina halaathu lafaa'ifa baa la yidhi saddex balballaadhan oo dhaadheer iyo waisaarun wa khimaar isaar iyo khimaar isaar oo hoosguntiga iyo gogoradiiy wixii la mid ahaaye iyo khimaarka oo waxa ay dusha iska saaraan waxa uu leeyahay sheekhu waxa u fadli badan ninkii saddex maro ayaa isagao u fadli badan in lagu kanfo inta ugu yeera horta waa hal maro oo jidhka un la wada gaadhsiiyo laakiin waxa u fadli badan ninkii saddex maxaa yeelay caaisha radiallahu canha waxay tihi rasuulka sala alla alay saddex maro oo cadcad ayaa lagu kanfay oo aan qamiis iyo cumaamaditoona aanay ku jirin oo suxuuliyaa weliba yacni beledkaa yeman dalkaa yeman beled ka mida ayaana loo nisbeeyey maryaha waxaana bannaan mid afraad iyo mid shanaad in lagu daraana ayana way iska bannaan tahay ayele taana athar baa loo wariyo waxaa la yidhi ibnu cumar ayaa wuxuu ku kanfay inaanu lahaa shan maro qamiis iyo cumaamad iyo saddex maro oo dhaadheer bayhaqi ayaa wariyey intaa wixii kasii badan ayuunbay yidhahdeen waa karaahiyo laakiin intaasi karaahi la-aan way iska bannaan tahay waxaa u fadli badan haweenaydiina shan maro ayaa u fadli badan maxaa yeelay dee markii hore mar haddii iyada aada loo asturayo cawradeeduna ay ka badnayd ninkii in asturka iyadana loo sii ziyaadiyo ayaa iyadana u wanaagsan dabaa haddii la kanfa buu yidhi mid ka mida labadooda lab iyo dhadig haddii saddex looga dhigo oo waxaa lagu kanfayaa saddex mare unay yihiin saddexaasi dhammaantood lafaa'ifa ayay noqonayaanoo bimacnaa maryo balballaadhan oo waaweyn oo dharar iyo balad isu legoo mid wadiba uu jidhka dhammaantii uu wada gaadho haddii lagu kanfo ninkii shan haddii lagu kanfo oo shan looga dhigo waxaa lagu korrinayaa uun qamiis iyo cumaamad baa lagu korrinayaa taxtahunna oo lafaa'ifka ayaa laga hoosaysiinayaa oo qamiiska iyo cumaamadda ayaa la hoosaysiinayaa dabeedna waxaa la sarraysiinayaa lafaaifkaas iyo maryaha balbalaadan ayaa laga sarraysiinaya ee iyagoo aan tolnayn haddii haweenaydii lagu kanfo shan haddii la doonayo in lagu kanfona isaar oo hoosgunti oo xaggaa hoose loo geliyo sida gogaradoo kale iyo khimaar iyo fodadiyo wixii la mid oo iyana madaxa waa khimaar waxaa la wixii madaxa la saare ay xagga dusha sare iska saaraan kaas iyo qamiis khimaarka isna laga horraysiinayo iyo laba lifaafataan ahoo laba maro ayana dhaadheer shanta sidaas ayaa looga dhigayaa qowl ayaa isagu wuxuu leeyahay maye waxaa laga dhigayaa saddex maroo dhaadheer iyo isaar iyo khimaar halkii ta hore ay kashanaad qamiiska ka dhigaysay ayay leeyihin saddex dhaadheer qowlkani ha laga wada dhigo wa yusanu waxaa la sunneeyaa al abyadu kacad ayaa la sunneeyaa wa maxallu meeshiisuna aslu tarikati tarikada asalkeeda weeye fain lam yakun haddii aan tarika iyo wuxuu ka tegayba aanay jirin fa calaa man qof guudka ayaa hatay caleyhi guudkiisa nafaqatuhu nafaqadiisu hatay oo min qariibin iyo wa sayidin qariib iyo sayida wakada zawjuna waa kula mid fil asaxi asax haddaan qabanno waxau yihi sheekhu waxaa la sunneeyaa kafanta teeda cad ayaa la sunneeyaa leannu xadiid tirmidi iyo kayrkii ay warinayaan waxaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi ka xidha maryihiinna albayaada kuwa cad fainahaa khayru hiyaabikum maryihina kuwa ugu khayrka badan weeye wakafiruu fiiha mawtaakum kuwiina dhimanayana maryaha cadcaad ku kanfa haddaba maxalka kafantu waxa weeyaan buu idhi meesha kafanta laga bixinayaa waa aslu tarika tarikada asalkeeda weeye sida qarashyada kale ee mu'anu tajhiizka la yidhaahdo mu'anu tajhiiz waa qarashka ku baxa tabaabulshaynta qofka ee lagu aasayo sida insha allahu tacaala kitaabulfaraa'id haddii alayna gaadhsiiya inoogu iman doonta yacni tarikada iyo wuxuu qofka meydka uu ka tago waxa ugu horeeya ee laga bilaabo waxa weeye mu'anu tajhiiz tabaabulshayntiisa iyo aaskiisa wixii ku tacalluqaya hadday noqoto aas hadday noqoto qalab loo soo qaadayo hadday noqoto kafan iyo hadday noqoto wax dadku ay halkaa ku cunayaan mu'anu tajhiizkaas baa loogu horraysiya qofku wuxuu ka tago daba waa aslu tarika tarikada wuxuu ka tegay asalkeeda weeye haddii aanu meydkii wax tarika aba lahayna wax xoola aba haddaanu ka teginna fa calaa man calayhi nafaqatuhu ciddii nafaqayn jirtay ee wax siin jirtay markuu noolaa ayuunbaa kafantiisa sinaaguudka ay ka saarantay qofkaan nafaqayn jiro ama qof qariiba ama asal ama farca u ahaado iyo sayid masalan haddii uu addoon ahaa dee sayidkiisii ah kadaa wuxuu ku leeyahay maxalka kafantu isna waa zawjka dee xaaskiisa nafaqaynaya filasax haddaan qabano leanna wuxuu leeyahay dee intii ay noolayd isaga ayuunbaa nafaqaynayey mar hadduu isagu nafaqaynayey kafantiina isaga ayuunbaa lagu leeyahay qowlka labaad waxa uu leeyahay asaxa ka soo horjeeda laa yajibu calayhi zawjka kuma waajibayo kafantu waa lifawaati tamkiini dee nafaqadan wuxuu ku siinaya meesha tamkiin keliya arrimo kalea ka dhexeeye hadday tii meesha ka baxday waxba lagumada buu leeyahay aqwaasha qaarkood baad la yariyaabaysa wa yubsadu waa la fidinayaa axsanu lafaa'ifi yacni maryaha dhaadheer ka ugu wanaagsan ayaa la fidinayaa wa awsacuhaa ee iyo ka ugu waasicsan wathaaniyatu talabaadna fawqahu korkiisa wakada thaalisa saddexaadna waa kula mid wayudaru waxaana lagu daadinayaa calaa kulli waaxidatin mid la arko xaanuutun iyo wa kaafuurun labadaa diib ee xaanuudka iyo kaafuurka la yidhaahdo ayaa lagu daadinaya wa yudacu waa la dhigaya dataalmayitu fawqaha korkeeda ayaa la dhigaya mustalqiyan isagoo qadaadka loo jiifinayo wa calayhi walxal calayhi isagana guudkiisa uu ahaaday xanuutun iyo wa kaafuurun xanuut iyo kaafuur wa yushaddu waa la xidhayaa alyaahu baryihiisana waa la xidhaya waa la adkaynaya wa yujcalu waxaa la yeelaya calaa manaafidi badanihi jidhkiisa manaafidiisa yacni meelaha furan qudnun cudbi ayaa la yeelaya wayulafu calayhi waa lagu duuduubayaa allafaa'ifu yacni maryihii balbalaadnaana waa lagu duubaya wa tushaddu dabeedna waa lagu xidhayaa fa idaa wudica marka la dhiga fii qabrihi qabrigiisa marka la dhigo nusica waa laga siiya ashidaadu xadhkihii iyo wixii lagu xidhay waa laga siibaya walaa yulbasu lmuxrimu qofkii muxrimka ahaa ee xajka xidhnaa dakaro ee laba mukhiidan shay tolan loo gelin maayo oo kafan looga dhigi maayo walaa yustaru lana asturi maayo waa ra-su madaxiisa walaa wajhulmuxrimati gabadhii muxrimadda ahaydna wejigeediisna la asturi maayo waxa uu leeyahay sheekhu marka masalan maryihii balbalaadnaa lagu kanfayo maryihiina aanay isku mid ahayn ay kala wanaagsan yihiin waxaa la fidinayaa marka u horeysa lafafida ka ugu wanaagsan iyo ka ugu waasicsan iyo ka ugu dheer yacni ayaa la fidinayaa dabeedna tay labaadna iyadana korkeeda ayaa la yeelaya oo marka taa la fidiyo ugu wanaagsan ee ugu dheer ee ugu ballaadhan ayaa tii kalena lagu dulgoglayaa tii saddexaadna sidaas ayaa loogu dulgoglayaa oo waxaa loogu sarraysiinayaa bimacnaa ta ugu wanaagsan aylayn marada marka maryaha marka sidaa loo dhigay tii ugu wanaagsanayd la fidiyo ee ugu dheerayd ee ugu waasicsanayd ee ta ku xigtee lamidana lagu xigsiyo takaan lagu xigsiyo maydkii hadhow marka la saaro ee lagu soo rogo tii ugu wanaagsanayd baa ugu soo koraynaysaa waxay leeyihin dee qofka nool waxaana markaa lagu daadinayaa mid la arko oo maryaha ka mid a intaan ta kale la duldhigin xaanuud ayaa markaa lagu daadinayaa xanuudku waa nooca tiibka ka mid ah oo hadiyo gooraale maydka ayaa loo isticmaalaa markaa kaafuur iyo waa dhowr diib oo laysu geeyey iyo kaafuur markaa cadfuljuzi cala lkulli weeyaan bay leeyihiin maxaa yeelay dee kaafuurku xanuudkana wuu ku jiraa weliba qeybta ugu weyn weeyaan bay ugu badan waxyaalaha laysku darayo marka arrinkiisa ayaa aada loo adkeynayaa inaan marnaba kaafuurka laga daynin dabeedna maryihii oo sidii u fidsan oo mid walba xanuudkii iyo kaafuurkii lagu daadiyey oo midba midii kale lasii dul saaray ayaa dabeedna maydkii la dul saaraya wa yudacu lmayitu fawqaha maydkii ayaa dabeedna guudkeeda la saaraya mustalqiyan isagoo yani qadaadka loo dhigayo oo isagoo qadaadka u yaala manaa qadaadka ayaa loo dhigaya isagoo isagana ay guudkiisa tahay xanuud iyo kaafuur maxaa yeelay dee xayayaankana way ka celinaysaa jidhkiisana way adkaynaysaa sidaa darteed baa isagana loogu sii loogu sii marinaya loogu daadinaya kaafuurkii iyo xanuudkii wayushaddu alyaa baryihiisana waa la adkaynayaa oo inta dabada weliba cudbi iyo wax loogu gufeeyo ayaa dabeetana la xidhayaa oo la adkaynayaa bimacnaa si aanay wax uga soo bixin ayaa la diidayaa sidii mustaxaadada ay samayn jirtay oo kale ayuun baa kana loo xidhaya inta cudbi iyo dabada loo geliyo ayaa dabeedna dusha lagaga xidhaya waxaana la yeelayaa buu ihi manaafidi badanihi jidhkiisa meelihii furnaa iyo daloolay sida dhegaha iyo dulalka iyo indhaha iyo waxaa la yeelayaa qutni yacni cudbi ayaa sankii iyo loo wada gelinayaa meelihii furnaa ee daloolay oo dhan dee si wixii kasoo bixi lahaana ay ugu joogsadaan aanay xayawaan iyo wax toona uga gelin waxaana dabeed lagu duubayaa markaa lafaafdii iyo maryihii ayaa dabeedna lagu duubayaa oo sidaas ayaa dhinaca bidix looga soo celaya marse haddana dhinaca midig lagaga soo laabaya wa tushaddu dabeetana waxa maryihii marka sidaa la isugu soo celiyo xadhka ayaa dabeetana dhexda lagaga xidhayaa oo kafantii baa lagu xidhayaa marka dabeedna maydka qabrigiisa la dhigo ayaa shidaadka iyo xadhkaha lagu adkeeyey laga furayaa oo laga siibayaa wuxuuhi markaa sheekhu qofkii muxrimkaa ee xaj xidhnaa ee xaj ku dhintay isagoo camal xaj ku jira ee labaa mukhiid shay tolan isaga loo xidhi maayo kafan looga dhigi maayo yacni wixii ay ka xaaraan tahay qofka muxrimkii inuu xidho loo xidhi maayo madaxiisana lama asturayo wejiga gabadhii muxrimada ahaydna gabadhii muxrimada ahaydna wejigeedii ayana la qarin maayo maxaa yeelay dee aathartii ixraamka ile qofkii muxrima isagoo muxrima buu dhintay waa in aathartii iyo reedkii ixraamku lahaa loo daayaa oo aan laga burinin halkaas waxa uu kaga baxay sheekhu kafantii halkana qaadidii janaasada la qaadayey ayuu inooga hadlaya wa xamluljanaasati janaasada qaaditaankeeda bayna alcamuudayni laba qori dhexdood lagu qaado ayaa afdalu ka fadli badan min atarbiici afrayn fil asaxi asax haddaan qabanno wa huwa haddaba alxamlu bayna alcamuudayn waxa weeye an yadaca inuu dhigo alkhashabatayni labada loox almuqadamatayni ee hore calaa caatiqihi garabkiisa waa inuu saaro wa ra'sahu madaxiisana baynahumaa dhexdooda uu yeelo wa yaxmilu waxa qaadaya almu'akharatayni labada dambe waxaa qaadaya rajulaani laba nin watarbiicu tarbiicana an yataqadama rajulaani waa inay laba nin horu maraan wayataahara ay dib dhacaano iyo xagga dambe maraanna aakharaani laba kale waalmashyu socod amaamaha horteeda la socdo biqurbihaa weliba meel u dhow ayaa afdalu fadli badan wayusracu bihaa waana la dedejinayaa in lam yukhaf haddaan laga baqanin tagayuruhu doorsoonkiisa haddaan laga baqanin waxaaba halkan sheekhu inooga sheegayaa qaadidii meydka la qaadayey markaa wuxuu yidhi janaasadii oo lagu qaado laba qori dhexdood ayaa ka fadli badan yacni tarbiic in lagu sameeyo filaaso haddaan qabanno oo afar lagu qaado iyadoo laba qori dhexdood lagu qaado ayaa ka fadli badan oo waxay leeyihiin sidaa saxaabadii ayaa qaarkood loo qaaday oo rasuulka ayaa qaar ka mida u qaaday qaarkoodna waxay leeyihiin ama qowlka saaniga labaad wuxuu yahay in tarbiicu ka fadli badan yahay maxaa yeelay sidaas ayaa meydka u dhowrsoon sidan kale waxa dhici karta dee inuu dhacaaba laga yaabaa daba isaga ayaa inoo kala sheegaya wuxuu leeyahay alxamlu bayna alcamuudayn waxa weeye waa in labada loox ee hore labada qori ee hore horta waa sidan dee qaabkan iminka ay naxashyadeenu leeyihiin ee labada qoriya dhaadheer hareeraha laga gelinayo dabeedna meydka dhexdoodii la dhigayo waxa weeyaan buu leeyahy labadaa qori ee hore inuu garabkiisa saaro madaxana uu dhexdooda ka bixiyo bimacnaa waxa weeye hal qof inuu xagga hore ka galo oo dabeedna uu qorina halkaa saaro ka kalena halkaa saaro madaxana uu dhexda yeelo dabeedna saa ula socdo labada dambena laba nin ay kala qaadaanoo midna uu ka xaggan qabto midna ka xaggan kala qabto midna ka xagga midig midna ka xagga bidix u qabto saas ayaa fadli badan buu ku leeyahay oo wanaagsan mar kastaba waxay leeyihiin xagga dambe laba nin baa qabanaya xagga horese waxa wanaagsan inuu hal nin u qabto oo uu halkaa ka kala rido madaxiisa uu ka dhex dusiyo dabeedna uu labadaa degood un iska saaro oo waxay u yidhaahdeen xagga dambe markasta laba ha qabtaan marka maydkiina kor loo qaadayo haddii la yidhaahdo isna labada garab ha saaro maydkiibaa markaa qofkii indhihii kaga hagaagaya dabeedna waxaa laga yaabaa inuu meelaha ku turuturoodo waxba arki waayo sidaa darteed bay yidhahdeen xagga dambe laba ha ka qaada haddii uu madaxa dee saarana uu yidhaha madaxaan saarayaana maydkiibaa kor u kacayo waxaa laga yaabaa inuu dee intuu siibto inuu qofkii dusha kaga dhaca ayaa laga yaaba saa darteed bay yidhahdeen ka horena waxa wanaagsanaya laba inuu qofun ka kala rido halkaas u qabto labada dambana ay laba nin kala qabtaan tarbiicuna waxa weeye an yataqadama rajulaani wayataahara aakharaan waxa weeye in laba ninna ay xagga dambe qabtaan oo midba uu qori qabto labada horena uu midba nin qabto oo midba uu qori qabto markaa sidaas ayaa wanaagsan waxa kale oo iyaduna meesha ku jirta buu yidhi inuu qofkii mushayic ahaayee jinaasada wax ka soo aasayey inuu xaggeeda hore socdo oo rasuulka ayaa sala la sidaasi ka sugnaatay waana shafiico waa erga qofkani qofka ergeygiina inuu horeeyo ayaa wanaagsan weliba biqurbihaa meel u dhow inuu socdo oo marka uu qofku jeesto uu ka arki karo ayaa wanaagsan aanu aada uga go-in taas ayaa fadli badan welibana wuxuu yidhi waa la dedejinayaa janaasadii haddii aan laga baqanaynin in deg degaa iyo la orodkaa laga ordayo inuu ku dilaacu isku bedelo haddaan laga baqanaynin ee intaa la orodkaa u adkaysanayo in lala orda ayaa wanaagsan maxaa ile rasuulku sala allahu alay sl wuxuu asricu biljanaaza janaasada dedejiya oo la orda haddii ay mid saalixo wanaagsan tahayna khayr baa u hormarinaysaan haddii ay mid xun tahayna shar baa iska ridaysaane la orda baa rasuulku yihi sala allahu alay slam marka halkan wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu dhowr masalo oo intabana soomaalidu aanay ku dhaqmin ee si ka duwan ay ku dhaqanto mid weeyaane wuxuu inoo tilmaamay meydka marka la qaadayo in saddex niman ay qaadaan inay fadli badan tahay oo labana ay xagga dambe midna xagga hore haddii taa la yeeli waayana afar inay labana xagga hore labana xagga dambe ay qabtaan innagu intaynu isugu wada tagno mid waliba xataa isagoon sidinba intuu mid waliba faraq yar qabsado ayaa laga yaabaa inaynu kalaba socon kari weyno taasina wax loo baahan yahay maaha waxaa dhici karta in meydkiiba la isku halleeyo oo dhulka ku dhaco ama dadkii ay iskuba dul kufaan oo qaarkood dhibaato halaa ka soo gaadho taasi waa taas oo waa taa kitaabku inoo sheegayo ta kalena waxa weeye in laga horeeyo janaasada innagu waynu ka wada dambaynaa ama aan baabuur wadano ama aynu lugaynayno janaasada waynu ka dambaynaa iyada ayaynu horraysiinaa kitaabkiina wuxuu leeyahay iyaduna waa inay dambaysaa dadkina waa inay horreeyaan ilan dadkana erge ah ta kalena waxa weeye ee uu inoo sheegay kitaabku in la dedejiyo iyadoo laamidaas ay tahay oo baabuur lagu sido ayaa la odhan yahay taayirka hala rogo dabeedna magaalada kooneeda waxaa laga yaabaa in saacadba lagu gaadho sida taayirka u loo rogayo haddii taw lala yidhaahdo gawaadhidu ay xawaare caadiya iskaga socoto oo aan meydka wax dhibaata u geysanaynin sidaas ayaa sharcigu wayna farayaa masale kale oo soomaalidu aanay iyaduna kitaabka kaga dhaqmina waxa weeye waa laga yaabaa inuu kitaabku inoo keeno marka janaasada ama la sida ama la aasayo waxaa laga maarmaana kutubtu inoo sheegaysaa in la aamuso oo aan juuq loo odhanin waxa karaahiyaa bay dhaheen kutubtu in codka kor loo qaado walow bidikrin yani xataa waxaa kor loogu qaadayaaba dikri iyo xus ilaahayba ha ahaatee waa in qaylada iyo hadalka iyo sawaxanka la yareeya oo shib la ahaadaa innaga mara waa inaganoo laa ilaaha illa allah baynu kor u wada qaadnaa ayaynu wada nidhaahnaa iyo hadaa xaqullah iyo wax iyo hadallo kaloo aan macnahoodaba la garanayn qaarkood marna waaba iska dhurmayaanba oo dacaayadda iyo hadalka iyo waxaa ka dul dhacaya xabaalaha waad yaabaysaa yani waxa wax lagu qaatana yani dee mawdka ayaa kamida waxyaalaha wax lagu qaatay ugu waaweyn dadku inay markaa halkaa ay khushuuc la yimaadaan iyo cabsi ilaahay baa la doonay in laqwi iyo hadal iyo buuq lala yimaado looma baahna faslun fi salaati cala almayiti almuslimi hayr shahiid waxa u fasl yahay salaadii iyo kutukashadii meydka lagu tukanayay lisalaatihi meydka salaadiisa iyo kutukashadiisa arkaanun arkaan baa usugnaatay axaduhaa midkeeda niyatu niyo weeye wa waqtuhaa waktigeeduna ka gayrihaa waxay la mid tahay un kayrkeed wa takfii niyat lfardi faral niyadii ayaa ku filan wa qiila waxaa la tushtaradu waxaa la shardiyaa niyatu fardi kifaayatin fardu kifaaye niyadeed ayaa la shardiyaa walaa yajibu mana waajibayo tacyiinulmayiti meydka cayinidiisana ma waajibayso ee fa in cayana haddii uu cayino caddeeyo oo wa akhdaa uu ku gafo batalat salaaddii waa buraysa ee waa in xadara mawtaa haddii dad badan oo dhintay ay soo xaadiraan oo meeshii la keeno nawaahum waa wada niyoonayaa oo hal mar buu ku wada tukanaya wuxu uhi sheekhu salaadii meydku arkaan bay leedahay kow waxa aniya sidii salaadihii kale qofku waa inuu niyeeyaa waktiga haddaba la niyeynayaa waxay la mid tahay uun kayrkeed bimacnaa waktigii niyadda salaadaha kale ayuunbay tana niyadeedu noqonaysaa oo allahu akbartaa u horraysa ee takbiiratulixraamka ayuunbaa lala xidhiidhinayaa waxaana ku filan inuu qofku niyatulfardi inuu faralnimo u niyeeyo qiil baa isagu wuxuu leeyahay mee waxaa la shardiyaa niyati fardi kifaaya fardu kifaaye inuu niyeeyo ayaa la shardiyaa si ay uga soocanto fardulcaynkii oo aanay farducaynkiisi u qaldamin mana waajibayo maydkii xaadirka ahaa in la cayino oo la caddeeyaane waxba waajib maaho magaciisa la yidhaha hebel baan ku tukanaya in la yidhaahdo waajib maaha ee hadduu cayino uu yidhaahdo hebel baan ku tukanayaa oo faarax baan ku tukanayaa buu yidhi dabeedna waa gafayo wax caddaaday inaanu awfaaraxba ahayna mid kala yahay batalad waa buraysaa salaadiisii ma ansaxayso haddii aanu ishaaro raacinin oo aanu awfaaraxan odhanin waxay leeyahay hadduu awfaaraxan yidhaahdo ishaarada raaciyo dee iyada ishaarada waxa iska hor imanaya ishaarada iyo iyo magacaas marka ishaarada xoog badan bay leeyihin waxaanay daba socotaa un waa ku hadalkii niyada lagu hadlaye ay lahaayeen waa iska wanaagsan yahay haddii ay soo xaadireen dad dhintay oo dhowri oo uu ku wada tukanayo wuu niyeynaya inuu salaad ku wada tukanayo ayuunbuu niyeynaya walow tiradooda iyo yaanu aqoonin be ahanay kalaadna arbacu takbiiraatin afar allahu akbarood weeye fa in khamasa haddii uu shaneeye lam tabtul ma buraysa fil asaxi asax haddaan qaban ee walow khamasa hadduu shaneeye imaamuhu lam yutaabichu ku raaci maayo fil asaxi haddaan qaban bale yusallimu waa salaam naqsanaya aw yantadiruhu ama waa sugaya liyusallima macahu si uu ula salaama naqsado waxau yihi sheekhu ka labaad ee arkaanta ka midi waa afar allahu akbarood oo takbiiratul ixraamka tii xidhashadu ay ka mid tahay haddii uu shaneeyo oo camdan uu shaneeyo waxay leeyihin ma ma buraysa salaadiisi asax haddaan qabano oo dee riwaaya saxiix muslimku leeyahay ayaabay ku sugnaatay shantaasi iyagu waxay leeyihin afarta ayaa ka awleysan oo arrinta rasuulka iyo asxaabtiisa ayaa markii dambe ku sugnaatay bay yidhahaan shaaficiyadu afartaa taanigu wuxuu leeyahay tabtulu waa ku buraysaa salaadii waa ragcad la siyaadiye ama rugni la siyaadiye oo kale ayuunbay ka dhigan tahay waa ku buraysaa bise qowlkaa labaad leeyahay haddii uu imaamkiisi shaneeyo oo shan takbiirood uu ka dhigo lam yutaabichu ku raaci maayo fil asaxi asax haddaan qabano maxaayla dee wax sunna ah oo imaamka uu sunna aha ayaanay ahayn muxuuse samaynayaa waa salaamo naqsanayaa ama wuu sugayaa si uula salaamo naqsee darteed kaas ayaana wanaagsan bay yidhaahdeen inuu sugo sidee mutaabacadii ayuu xasoo mutaabacada arrinteeda ayaa adag taanigu wuxuu leeyahay waa ku raacayaa oo asaxa kasoo horjeeda wuxuu leeyahay ku raaco oo isna shana ka dhigo asaaliga saddexaadna assalaam waa salaamo naqsi ka gayriha si salaadihii kale oo kale alraabicu ka afraadna qiraa'atu lfaatixati waa faatixada akhrideeda bacda aluulaa takbiirta hore kadib qultu waxaan ihi haddaan waawiye tujzi waa gudaysaa alfaatixatu faatixadii bacda gayri luulaa ta hore kayrkeed dabadeed wallahu aclam waxau yihi sheekhu ka saddexaadna waxa weeye arkaantii ka mid a waa salaamo naqsi takbiiraha dabadood inuu qofkii salaamo naqsado dee waxay la mid tahay un sidii ka kayrihaa si salaadihii kale salaamo naqsigoodii xagga kayfiyada qaabka iyo xagga tiradaba waxay iyagu halkan jinaasada shaaficiyadu ay ku kordhiyaan oo yidhaahdaan wa barakaatuhu ayaa lagu kordhinayaa bay yidhahdaan oo sunna halkaas ayay si gaara usoo qaataan kasoo riwaayaadka saxiixa dee ay ku sugnaatay salaadaha kaleba wa barakaatuhu ziyaadadeedu ka afraadna waxa weeye arkaanta kamid waa faatixada akrinteeda yani sidii salaadihii kale ay ahayd ayuunbaa faatixada sana lagu akriyaya takbiirta labaad daba takbiirta koowaad dabadeed markuu allahu akbarta koowaad yidhaah kadib ayuu akrinaya ee ta labaadna aanu odhan sidaas ayaa rasuulka sala alla alay sl ayay saa samayn jiray bu yidhi oo lagu raacaya nawaawi ayaa wuxuu yidhi waa gudaysaa faatixadii ta hore midaan ahayn dabadeed haddii la akriyana oo masala hadduu ama ta labaad ama ta saddexaad ama ta afraad dabadeed hadduu faatixadii akriyo waa ku filan tahay oo yacni wax taa hore uun ku qaydayaa lama hayo buu leeyahay alkhaamisu ka shanaadna asalaatu calaa rasuuli lahi sala allahu alay wasalam waa rasuulka oo lagu saliyo bacda haaniyati ta labaad dabadeed wasaxiixu saxiixna waxa weeye ana asalaata cala alaali aalka rasuulka kusaligiisu laa tajibu waajibi mayso asaadiska lixaadna adducaau lilmayiti waa meydka oo loo duceeyo bacda haalisati saddexaad kadib asaabicu ka toddobaadna waxa weeye alqiyaamu istaag cala almadhabi madhab haddaan qabanay in qadara hadduu karo waxau yihi sheekhu ka shanaadna waxa weeye rugniga shanaad waa ku salliga rasuulka sala allahu alay slam lagu salliyayo maxalkeeduna waxa weeye iyo meesha rasuulka sal ly sl lagaga saleeyaya waa takbiirta labaad dabadeed intaanu ta saddexaadna aanu kibaaranin allahu akbar aanu odhan markaa sidaas ayaa yani salaf iyo khalafba ka sugnaatay bay yidhaahdeen in takbiirta labaad dabadeed lagu saliya rasuulka qowlka saxiixiina waxa weeye aalka rasuulka kusaligeedu in aanu waajibahaynin oo dee salaadihii kale ayuunbay la midta waaba kasii awlaysantao iyadu dee waxay ku dhisantahay takfiif ila waa qof la yska qarinayo oo la dedejinaye iyada waxa waa kasii fududay oo waa kasii awlaysantay ka lixaadna waxa weeye waa in meydka loo duceeyo yani gaarnimadiisa loogu duceeyo maxaa waa ujeedada weyne salaada looga jeedo waxaan ka horreeyana muqadama ayuunbay ahaayeen rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi markaa meyd ku tukataan fa akhlisuu lahu ducaa ducada u gaar yeela buu yidhi oo markaa guud ahaan uun in loo duceeye maaha gaar ahaan waa in isaga loogu duceeyaa takbiirta saddexaad dabadeed intaan ta afraadna aan qofku aanu odhanin ka toddobaad ee arkaanta ka mid waxa weeye alqiyaam waa inuu qofku istaagaa cala almadhab haddaan qabano haddii uu awoodo sidii faraaidii kale ay ahaayeen qiil ba wuxuu leeyay may qofki isagoo kale xataa inuu iska fadhiistay waalaysii salaadii oo kale maxaa yaele faraaidul acyaan dee kama mid aha wa yusanu waxaa la sunneeyaa rafcu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor u qaado fi takbiiraati allahu akbarada iyo wa israaru lqiraa'ati qirada inuu siraysto ayaa iyana la suneeyey waqiila waxaa la ijharu leylan habeenkii kor ayuu u qaadaya wal asaxu asaxna waxa weeye nadbu tacawudi shaydaan iska naar inuu sunno yahay duuna aliftitaax laakiin ducaa liftitaax isagu sunno maaha waxau yihi sheekhu waxaa la sunneeyaa inuu qofkii gacmihiisa kor u qaado takbiiraha oo uu garbaha gaadhsiiyo takbiir kasta dabadeedna uu laabtiisa ku soo celiyo alin sidii salaadaha kaleba ay ahayd oo iyagu salaadihii kale ayuunba uga qiyaasteen laakiin waxay ku tilmaan calimo fara badan inaan rasuulka ka sugnaanin oo ay bidca tahay arrintaas qirada markaa in la siraysto faatixada la akrinayo walow habeenba ha ahaatee ayaa iyaduna sunno ah oo nasaa-i iyo culimo kale ayaa wariyey saxaabada qaarkood ka wariyey inay yidhahdeen sunuhu waxa weeye salaatuljanaaza in la kibaarto oo faatixadana hoos loo akriyo deedna rasuulka lagu saliyo ducadana meydka loo gaar yeelo oo dabeedna qofkuu salaamo nafsado qiil baa wuxuu leeyahay isagu waa la jaarayaa habeenkii faatixada maxaayile waa salaad habeen salaad habeenna waxaynu ku naqaana in kor loo qaado asaxna waxa weeyaan bu uhi in la sunneeyo tacawud oo qofkii uu yacni shaydaanka iska naar maxaa yeelay waa sunno ay qiradu leedahay marka waxaa la sunneeyaa buu yidhi tacawudkii iyo shaydaan iska naarkii maxaa yeelay dee waa sunno ay qiraa'adu leedahay waana shay iska qasiira oo aan wax tadwiila iyo dheerayn keenaynin iftitaaxu isaga sunno maaha buu yihi ducol iftitaax in la akriyaa maxaa yeelay dee isagu waa yar dheeryahay bay dhahen salaadana waxay ku dhisan tahay gaabin wayaquulu wuxuu odhanaya fi haalisati ta saddexaad takbiirta saddexaad wuxuu odhanaya allaahumma yaa low hadaakani cabduka addoonkaagii weeye wabnu cabdayka labadaadii addoon inankoodii weeye ilaa aakhirihi ducadaas ayuu akrinaya wa yuqadimu calayhi waxaanu ka horumarinayaa allaahuma kfir lixayina ilaahay u dembi dhaaf kaayaga nool wamayitina iyo kaayaga dhintay washaahidinaa kaayaga jooga waqaa'ibina kaayaga maqan wasagiirina kaayaga yar wakabiirina kaayaga weyn wadakarina kaayaga labi unsaana kaayaga dhadig allaahuma yala man axyiita u kaad noolayso faxyihi cala alislaam islaamnimada ku noole waman tawafaytahu qof gaad oobsatana ee minaa naga mid ah fatawafaw cala aliimaani iimaanka ilaahay ou ku oobso wayaquulu wuxuu odhanayaa fi طifli inankii yaraa maca hada athaani kan labaad la jirkiisa wuxuu odhanayaa allahuma ajcalhu ilaahayow ka yeel yacni maydkan ilmahan yar ah faratan ilaahayow ceelalyo uga yeel liabaweyhi labadiisii waalid wa salafan mid ka horeeya iyo wadukhran kayd iyo wacadatan waano iyo wactibaaran mid ay wax ku qaataan iyo washafiican miduu ergeeyo ilaah uga yeelboodhaya wasaqil bihi ilaah ku cusiyoonaya mawaasiinahumaa miisaanadooda wa afriqi sabra ilaahayow sabirna ku shub calaa quluubihimaa quluubtooda wayaquulu fi raabicati ta afraadna wuxu odhanaya allahuma laa taxrimna ilaahayow ha naga hoojinin ajrahu ajrigiisa walaa taftinna bacdahu dabadiina hana fidnayna ayuu odhanaya waxau leeyahay sheekhu ta saddexaad ee wuxuu odhanaya ilna waa kiina yidhi adducaa lilmayiti bacda haalisa ta saddexaad dee meydka ayuu ducaynayaa marka wuxuu inoo sheegayaa ducadii oo ducada dheer ee kutubta yaryariba ay soo xusaysay ayuu markaa halkan inoogu sheego wuxu i wuxuu odhanayaa allahuma hada cabduka wabnu cabdayka ilaa akhirihi ducadaas ayuu akrinayaa kharaja min rawxi dunya wasicatiha wasacataha yani adduunyada raaxadeedii iyo waasiceediiba waa uu ka soo baxay wa maxbuubu wa axibaahu fiiha iyadoo dadku jeclayo ku isaga jeclaaba ay ku jiraan ilaa dulmati lqabri wuxuu soo baxay qabriga mugdigiisa iyo wamaa huwa laaqiihi waxa uu la kulmayo kaana yashhadu an laa ilaaha ilaa anta wa anna maxamadan cabduka warasuulu wuxuu ilaahay u qiri jiray ilaa xaq lagu caabudaa adiga mooye inaanu jirin muxamedna addoonkaagii iyo rasuulkaagii aada soo diratay uu yahay wa anta aclamu bihi adiga ayaana og inahu nazala bika ilaahay adiga ayuu marti kuu yahay oo uu kugu soo degay wa anta khayru manzuulin bihi mid lagu soo dego innaka ugu khayr badan baad asbaxa wuxu aday faqiiran mid u baahanaya raxmatka naxariistaada wa anta haniyun can cadaabihi adiguna cadaabkiisa ilaahayow waad ka deeqtoonta waqad ji'naaka waa kuu nimi raaqibiina ilayka annagoo ku rajaynayno shufacaallow isagana u ergeynayna allahuma in kaana muxsanan ilahay addoon mid wanaag sameeye ahaa fasid fii ixsaani wanaaggiisa u kordhi wain kaana musiyan hadduu mid xumaan falow ahaana fatajaawaz canhu ka dhaaf walaqihi ilaahayow la kulmi biraxmatika bisababi raxmatika naxariistaada sababteeda ridaaka ilahu raali naqshada la kulmi waaqihi ilahu ka dheeree fitnata alqabri wa cadaabi qabriga fitnadiisa iyo cadaabkiisa wafsax lahu fii qabrihi qabrigiisa ilaahay u waasic wajaafi larda can jambayhi dhulkana ilaahu dhinacyadiisa ka dheere walaqihi ilahu la kulmi biraxmatika naxariistaada darteeda alamna inuu ka aamin noqdo min cadaabika cadaabkaaga xataa tabcahu ilaa soo saarto ilaa jannatika ya raxma araaximiin yacni taas ayuu odhanaya duco kale ayaa jirto iyaduna aada u qiimo badan oo imaam muslim uu wariyay malik ibn cawf ibn malik ninka laydha ayaa wuxu uhi rasuulka ayaa janaase ku tukaday dabeedna waxaan maqlay isagoo allahuma kfir lahu warxamhu ilaahayow u dembi dhaaf u naxariiso wacaafu canhu wacaafihi ilaahayow iska cafi oo saamic wakrim nuzulahu meeshuu gelaya ilaahow wanaaji wasic madkhalahu kanu gelidiisana ila yani soo degidiisa uu ku soo degayo maamuus oo meeshuu gelayana waasi waqsilhu bimaayin wasaljin wabardi ilaahayow biyo iyo markaa baraf iyo biyo qabow ilaahay ku maydh wanaqihi min alkhataaya ilaahayow marada ka daahiri ee waxaa le dembiyaalka ilahu ka daahiri kamaa yunaqa sawb labyidu min addanas sida marada cad wasakda looga daahiriyo wabdilhu daaran khayra min daari oo u bedelo ilaahu si daar ka khayr badan daartiisii wa ahlan khayran min ahli iyo ehel ka khayr badan ehelkiisii waqihi fitnata alqabri qabriga fitnadiisi iyo wacadaab alqabrina ilahu ka dheereen ninkii saxaabigii welinayo xadiidkaa wuxuu yidhi waxaban jeclaystay maydka rasuulku saa ugu duceeyey inaan aniga ahaado ayaaban tamaniyey buuri wa yuqadimu waxaanu ka hormarinaya markaa calayhi ducada aynu soo hormarnay wuxuu ka hormarinaya allahuma akfir laxayina ilaahu ka iyaga nool u dembi dhaaf wamayitina iyo ka iyaga dhintay washaahidina ka iyaga xaadir ka iyo waqaybina ka iyaga maqan wasagiirina ka iyaga yar wakabiirina iyo ka iyaga weyn wadakarina waunsana ka iyaga labiya ka iyaga dhadig allahuma naxyitahu qofka aada noolaysa mina anaga mida